wanaagsan dhegeystayaaalkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka duhur
banaanbaxyo lamid oo ku wiilaasa caanood oo maanta ka bilowday magaalada boorama ee xarunta gobolka owdo dowladda soomaaliya oo shir caalami ah uga qaybgelaysa magaalada bakhdaad ee caasimadda dalka ciraaqa ciidanka militariga somalilan oo dad shacab ah ku dilay deegaanka samakaab oo dhaca galbeedka laasacaanood maamulka koonfur galbeed oo gacanta ku dhigay xubin ka tirsan al-shabaab oo la sheegay inuu doonayay inuu ka duulo garoonka diyaaradaha ee baydhaba muddadii maamulka gobolka banaadir uu u qabtay calaamadeynta mootooyinka oo gebageba ah iyo darawalada bajaajta oo safaf dhaardheer ugu jira kalareynta mootooyinka
ciidanka sirdoonka qaranka oo sheegay inay gacanta ku dhigeen jaakado lagu soo xiray waxyaabaha qarxa oo la doonayey in gudaha loo geliyo goob dalxiis oo ku taalla magaalada muqdisho
aaraadka dibadda warkeena duhur aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah duulimaadkii diyaaradaha ee garoonka waa garoonka diyaaradaha ee magaalada abuuja ee caasimada dalka nigeria oo hakad galay iyo kooxo hubeysan oo weriyo ku toogtay dalka cameroon
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa duhurnimo isniinah taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha may laba kun iyo saddex iyo labaatan dulmarka warkayga duur ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada iyaga intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilowna banaanbaxyo xoogan ayaa waxaa maanta ay ka bilowdeen magaalada boorama ee caasimada waa caasimadda gobolka awdal ee gobolada waqooyi dad iyo caraysan ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada boorama waxaana banaanbaxyadani ay xoogoodu bilowdeen saakay iyagoo haatan sii xoogeystay waxaanay kusii faafeen qeybo badan oo kamid ah magaalada iyadoo dadyow caraysan ay la wareegeen xarumo muhiim ah kuwaasi oo ku shaqeynayay maamulka guud ee magaalada boorame xarunta gobolka iyo sidoo kale goobo kale ayay dadweynahani caraysani la wareegeen waxaana magaalada lagu arkayaa boqolaal shacab ah kuwaasi uu gubaya taayeero sidoo kalena ku qaylinaya ereyo ka dhan ah maamulka dadka shacabka ah ayaa maamulka waxa ay ka qabaan tabashooyin waaweyn kuwaasi oo dhowaanaha soo jiitamayay waxaana arintu ay cirka iskusii shareertay kadib markii askari ka tirsan ciidanka maamulka uu low yacado ku dilay nin taliyo ahaay oo lagu magacaabi jiray qadar maxamed caynaashe oo lagu naynaasi jiray xabeeba ciidanka oo sidoo kale calanka buluuga ah oo mamnuuc ka ah deegaanada somalilan ayaa saakay la suray wadooyinka waaweyn taasi oo muujinaysa awoodda uu leeyahay banaanbaxa waxaana xaalada boorame lagu sifayn karaa kacdoonka laascanood oo kale maadaama dad fara badan ay isugu soo baxeen kuwaasi oo maamulka guud ee halkaasi ka jira si weyn kaga soo horjeeda ciidanka somalilan ee ku sugan halkaasi ayaa sidoo kale rasaasa oodda kaga qaaday dad dibadbaxyaal ah waxaana lasoo sheegayaa inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray uu soo gaaray dadka shacabka ah ee banaanbaxyada dhigaya sidoo kale dadka ayaa waxa ay gudaha u galeen shirkadaha ku yaala halkaasi iyadoo oo burburin iyo sidoo kale biliqeyn u geystay
militariga somalilanna waxa ay bilaabeen in ay dad shacab ah ku dilaan deegaanka samakaab oo dhaca galbeedka laascaanood saleemaan cabdalla faahfaahinaya
wararka ka imaanaya gobolka sool ayaa waxaay sheegayaan in ciidanka somalilan ay dileen dad shacab ah oo ku sugnaa duulo u dhow magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaarayana soo gaaraya ayaa tilmaamaya in ciidanku ay weerar ku qaadeen goob la sheegay inay ku sugnaayeen dad shacab ah oo ka madax bannaan dhinacyada dagaalamaya weerarka ayaa waxa uu ka dhacay sida aynu wararka ku helayno deegaanka duulo samakaab oo dhaca galbeedka magaalada laascaanood waxaana ka dhashay khasaaro dhimashiya dhawacba leh sida wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan ugu yaraan hal qof oo shacab ah ayaa ku dhintay qaar kalena way ku dhawaacmeen weerarkaasi lagu qaaday dadka shacabka ah arrintan ayaa imaanaysa kadib markii xalay dagaal xoogani uu ka dhacay galbeedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in tan iyo xalay ay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay labada dhinac isku adeegsanayeen
dhanka kalena muddadii maamulka gobolka banaadir oo u qabtay calaamadeynta mootooyinka ayaa gabagaba ah iyadoo sidoo kalena darawalada kaxeeya bajaajsana ay safaf dhaadheer ugu jiraan sidii lagu kalareyn lahaaye mootooyinkooda waryaheena maryan ladan xuseen ayaa warbixintan ka diyaarisa
saaka waxaan soo kacay koo iyo tobankaan soo kacay feelaan soo galay marnaayaan joogaa ma fahanti ilaa ay keesinaya mootooyinka marooyin wax oo la deenayno ma jiro ma fahanti
dhowaan ayay ahayd markii maamulka gobolka banaadir uu soo saaray digniintii ugu dambaysay ee la xidhiirta inaan markaasi magaalada lagu arki karin mootobajaaj aan buufsanayn iyadoona maalmo qura ay ka harsan yihiin muddadii loo qabtay halkaan oo ah isbitaalka lanzareeti ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir waxaa aad u soo buuxdhaafiyey mootobajaaj aad u badan oo markaasi doonaya in loo buufiyo qaar ka mida wadayaasha mootobajaajta oo goobta aan kula kulannay ayaa sheegay inay aad u saluugsan yihiin habka ay shaqadu u socoto islamarkaana ay dareemayaan musuq maasuq walow dadka qaar ay sheegeen inay soo dhoweynayaan go'aanka dowladda waa isdhowahay ma fahanti laakiin horta meeshaan wax shaqo ka socoto tumaba jirtaba ma fahanti adduunkan lacagaa lagu socdaa ma fahanti nin walba haddaa lix waa furaa ku leeya geli saaka waxaan soo kacay koo iyo tobankaan soo kacay feelaan soo galay marnaayaan joogaa ma fahanti ilaa ay keesinaya mootooyinka marooyin wax oo la deenayno ma jiro ma fahanti marka waxaa waaye guddoomiyaha gobolka shan iyo toban maalin oo qabtay shan iyo tobanka maalin lix maalin aa ka dhiman inta la buufiyey intaan la buufiyey intaan la buufinaa badan yaa ani laba mootaan leeya hadda ey labadaada a iyo biyaan ka rabi labadaada biya ay gu soo aadeen ay xanuuna imaan karo wax- wax kasta ay imaan karo qofaa kaa xanuunsan karo maalintii maalinta biyi kugu soo aado ee maalinta shaqaynayso adima shaqaynayso qofkaa waxaa waa dhibaato xoolaha soo kaleto xoolihiina waxaa waa dhibaata ku maraya waxaa jirta caqabad badan oo dhanka darawaliinta ka mid ah iyo batrooniyada u dhexayso maadaama qofka batrooniga oo mootada uu leeyahay waxaa laga yaabaa inuu shaqo- shaqo kale heysto ama aysan hayn arrimo kaleetood oo ku howl jiro Een, ilaahay kuma tiraahdaane waxaa laga yaabaa mootada inuu wax yar ka gaadaayo oo manaafacaad fiican oo asiga ka sugaynin balse waxaa jira qof ilaahay kuma tiraahdaa kiire laga rabo een, ilaahay kuma ilmo dugsi u dhigtaan baayo kaleetood oo famili haystaan een, m- xaasna ku qabo meel oo laga yaaba inuu laba xaas leeyahay xataa oo meel kala degan yahay waa laga yaabaa Een, marka caburin saa'id ay dowladda nagu haysaa dhibkaas waxaa waaye dhammaan haddii la- loo fiiriyo dhanka darawaliinta dhibay ku yihiin annagana dhibay nagu tahay marka waxaan jeclaan lahayna dowladda inay noo dhimriso canshuuraadka naga naga farageliso maadaama hadda maanta meeshaan caqabad badan aan kala kulno oo ka mid tahay ilaah kuma dirahdaane in oo baabuur yimaado qoryo wato oo yidhaaho shaqada waa xayiran tahay ayadoo xihan tahay birta ilaah kuma dirahdaane muuse suud ilaa gadaal ay xihan tahay isgooska saaka ilaa hadda feel baa ku jirnay waa dad dhib bannaan nahay ilaahay kuma dirahdaane waxaa ordayno feelka aan soo galno ma ahan danaheena ee waana la qasbaa dad la qasba ayaan nahay dad xoog loo sheegaha ayaan nahay ilaahay kuma dirahdaane ma dhihi karna hadda aw- awood ma sheega karno dhima karna mooto nagala buufi maayo wax ma diidi karno marka wardow warqado ku yaalaa ninkii yidhi waa nin xaniya leh annaga xaniya meliin marka waxaa nahay maato birimageedaan nahay laakiin waxaa jeclaana madaxweyneheena inuu noo dhimriyo shacabka soomaaliya haddaan nahay taasaa codsaha adeer waa aad iyo aad bay u hagaagsan tahay waa go'aan dowladeed waaye go'aan dowladeedna in la fuliyaa waajib ah marka go'aanka dowladda in la fuliyo waaye yaa aniga shaqadayda alxamdulilah waa iska fiican tahay ilaahay mahaddiis waa weli layma buufinin safkaan ku soo jiraa laakiin
waxaanu ku qanacsannaha dowladda amarka ay bixisay in macnaha si cadaalada waddanka oo macnaha oo ku shaqeeyo mootooyinka la buufiyo kala dambeyn ay yeelato aad iyo aadaan ugu faraxsanaha mootaan leeyahaa moota haddaanan lahayn maa imaan lahayba mootaan leeyahay hadda waxaa la dhahay milkilaha la rabaa maaho macnaha qofkii oo mootada ku qorneed oo asaga iska lahay aa la rabaa saas darteeda ay keentay biyayay noqotay waanu ku qanacsanahay dhibaatada jirtaa waxay tahay meesha wax laga bilaabay maxaa yeele magaalada jaamkeeda mootaaley sabab uma ah markii runta laga sheego sharciga jiraa wuxuu yahay
waddadiioo jaame ah waxaa imaana gaari dowladeeda imaana barshibiyeedka oo ka tuuriyayna mootaale way arkaayaan way daba raacayaan balse taraafikoo kaleeto meel walba haddii la dhigi lahay ninkaa sharci wadan la qaba lahay markaas waddada jaamka ma jeri lahayn waddada taraafika waxay joogtaa maka almukarama bis dowladda dhan maka almukarama le waayo haddana dhibaatada kaloo jirta waxay tahay ninaa laba mooto iska leh ee e b oo ka dhigtay ninkii kaloo u waday asaa maalin walba wadana ninkii kaloo u waday ilmuu korinayey irsaaqaduu ka bursanayey waxuu qabanaa malaa xaafid jooguu iska noqonaa marka guddoomiyaha waxaa u sheegaynaa baasha meesha laga bilaabay iyo meeshay ka qabasho leed iskuma dhowo laba meeloo kala dheer waayo marka qaladka bis mootaaley leeyaha la saarin baasha dadka dhanay ka wada siman tahay mid dowlad ilaa midka uga hooseeyo mootada feesbada wato marka ee iibine wax fiican way tahay balse hadda hertaan wadciga lagu jiro ma ahan inuu baasha meesha ka bilaabo marka baasha hala xeeriyo intaasaan dhihi lahaa
maryaladana xuseen warbaahinta dalsan muqdisho dowladda federaalk soomaaliya maanta waxay ka qaybgelaysaa shir caalami ah kaas oo ka dhacaya dalka ciraaq wasiiru dowlaha wasaaradda macdanta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda soomaaliya ayaa dalka ciraaq uga qaybgelaya shirka caalamiga ah ee biyaha oo baqdaad ka qabsoomay shirkan oo uu furmay ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq ayaa waxaa ka qaybgalay wasiirada biyaha dalalka carabta iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo biyahaba wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda soomaaliya maxamed cabdulaahi ayaa sheegay in shirkan diiradda lagu saaray horumarada laga sameeyey qorshayaashii kasoo baxay shirkii hore gaar ahaan dhanka horumarada iyo caqabadaha ka haysta dalalka carabta biyaha iyo isbeddelka cimilada wasiir maxamed cabdulaahi ayaa inta uu shirkan socday kulmo duceedyo la yeeshay mas-uuliyiinta kale iyo wasiirada ka qaybgalaya shirkaasi oo uu ka mid yahay injineer aagin dhiyaab wasiirka kheyraadka ciraaq iyo sidoo kale wasiirka biyaha suuriya injineer doctor tamaam ra-ad isagoona sidoo kale kala kulmay ama la kulmay xogayaha guud ee wasaaradda biyaha cumaan oo ay ka wada hadleen isdhaafsiga xogaha iyo sidoo kale khibrad wadaagga labada dhinac oo muhiimka u ah labada dowladood
markana haddii aynu fiirino ciidamada sirdoonka qaranka ayaa waxa ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen waxyaabaha qarxa oo la doonayay in gudaha loo geliyo mid ka mid ah goobaha dalxiiska ku yaala magaalada muqdisho war-saxaafadeed goordhow ay soo saareen ciidanka sirdoonka qaranka ee nisa ayaa waxa ay sheegeen in lixdii bishan mey ay sirdoonka iyo sidoo kale nabad sugidda qaranka ay fashiliyeen shabakad ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasi oo doonayay sida hadalka u dhigeen in ay weeraraan beerta nabadda oo ku taalla magaalada muqdisho ciidamada ayaa sida ay sheegeen waxay gacanta ku dhigeen jaakado ay ku xiran yihiin waxyaabaha qarxa oo la doonayay in la geliyo gudaha beerta iyo sidoo kale waxay gacanta ku dhigeen sida ay sheegeen mootobajaaj qeyb ka aheyd qorshaha weerarkaasi howlgalkan ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay ku burburiyeen shabakad loo diyaarinayay weerarkaasi oo ka koobnayd koox qaraxyada waday iyo sidoo kale koox kale oo hubaysan oo qorshoodu ahay inay gudaha u galaan beerta nabadda ee muqdisho nise ayaa sheegtay in ay la socotay dhaqdhaqaaqa kooxdani diyaarinaysay weerarka taasi oo ugu dambeyntiina keentay in sirdoonka ay gacanta ku dhigaan xubnahaasi weerarka qorsheynayay waa sida ay u dhigeen war-saxaafadeedka ay soo saareen goordhoweed weerarka ay ayay tilmaameen waa weerarka ayay tilmaameen in ay fashiliyeen sidoo kalena ay ku guuleysteen in ay ka hortagaan ciidamada amniga caasimadda ayaa ku guuleystay in ay hoos u dhigaan falalka ka dhanka ah ammaanka ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka kasoo baxay dowladda soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho markaana akhbaaraadka caalamka
duulimaadyada guud ee magaalada abuuja ee caasimadda dalka nigeria ayaa hakad ku jirta kadib markii diyaarad ka mid ah kuwa rakaabka ah ee dalkaasi ay shalay ku burburtay garoonka diyaaradaha ee magaalada abuuja halkaasi oo lagu soo waramayo in khasaare xoogan waa in khasaare uu ka dhashay waa khasaaro burbur ah uu ka dhashay inkastoo ilaa iyo haatan aan la sheegin eena dhimasho iyo dhaawaca ay toanaag u geystay burburkaasi duulimaadyo dhowr ah ayaa la baajiyey kuwaasi oo qorshoodu ahay in garoonka caalamiga ah ee lagu magacaabo nimandi al sakawi ee dalka nigeria ee- kaasi uu ku yaala caasimada abuja ay dib u dhaceen kadib markii shil diyaaradeed oo halkaasi ka dhacay taasi oo cuuryaamisay dhabaha diyaaraduhu ku ordaan duulimaadka een, max air toddoba boqol iyo soddon diyaaradda lagu magacaabo ayaa waxaa qarxay taayeer waxaana ay sidoo kalena ay ka duushay magaalada yola ee waqooyi bari ee gobolka ee waa gobolka adamwa ee dalkaasi nigeria haatan isu socodka guud ayaa hakad la geliyey iyadoo diyaaradihii ka duulayana magaalada caasimada ah abuja hakad la geliyey kadib markii sida la sheegay ay jiraan burbur xoogan oo gaaray een, ah, garoonka qeybihiisa kala duwan maamulka shirkadda max air ayaa sheegay in dhammaan rakaabkii diyaaraddaasi oo ahay boqol soddon iyo waa boqol afartan iyo saddex qof iyo sidoo kale waa boqol soddon waa boqol afartan iyo saddex qof iyo ilmo yaryar dhammaantoodba laga samata bixiyey halkaasi guud ahaan dhegeystayaal warkii duhur aad kala socoteen waa Khalid Alsoon Gita.
hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel